bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya kusoo dhawaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo guddoomiyey shir looga hadlayay amniga magaalada dhuusamareeb iyadoo magaaladaasi ay isku diyaarinayso qabashada shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug meydka allah u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariise oo maanta lagu wado in la keeno magaalada muqdisho iyadoo aas qaran loo samayn doono dadweynaha ku nool dalka jabuuti iyo qaybo ka mid ah dalalka caalamka ayaa ka tacsiyey geerida guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir tababarna waxaa magaalada jowhar looga furay ciidamo ka tirsan booliiska hirshabeelle iyo iyagoo baranaya isdhexgalka bulshada iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo ka laabtay nin uu u magacaabi rabay agaasimaha sirdoonka maraykanka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan kusoo dhawaada warkiyo fidsan allah u naxariistee waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho laga soo dejiyey meydka duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar aas qaran ayaa loogu sameyn doonaa magaalada muqdisho marka la keeno meydka allah u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho waryahayga cabdishakuur cali axmed ayaa waxa uu ku sugan yahay garoonka diyaaradaha ee muqdisho asaga iyo weliba koox kale oo ka tirsan warbaahinta qaranka cabdishakuur soo dhawow bal inoo waran maxaa socda
maaqafa maadsan tahay maanta haddii ebaidnimo waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho la keeno meydka allah unaxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqay magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan irisow waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo guddoomiyaha meydkiisa la keeni doono allah unaxariistee waxaana soconaysaa qabanqaabada ku saabsan aaska allah unaxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir oo marka la keeno kadib la gudageli doono iyadoo sudubriska hadda hawsha ku saabsan aaska iyo keenida meydka ay marayso meeshii ugu dambeysay marka qabanqaabadiyaa lagu jiraa insha allahu tacaala waa la keeni doonaa guddoomiyihii gobolka waktiyada nagu soo aadan halkaasoo annaguna aan kusoo kordho iyo sida ay hawsha u socoto aan kasoo tabin doono insha allah
waa mahadsantaha kaasi wuxuu ahaa cabdishakuur cali axmed waryahayaga oo haatan ku sugan garoonka diyaaradaha ee muqdisho dhegeystayaal arrimahaas oo dhan waxaa si toosa kala socon doontaan warbaahinta qaranka radio muqdisho iyo telefishinka qaranka oo si leyfa usoo tabin doona aaska qaran ee magaalada muqdisho loogu sameynayo allah u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa guddoomiyey shir looga hadlayay amniga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waryaheega nasre bashiir cali ayaa warkan kasoo dirtay dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shir guddoomiyey shirka amniga caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo ay ka qaybgaleen dhammaan hay-adaha amniga heer federaal ee lagu wareejiyey amniga magaalada shirka ayaa looga hadlay qorshaha sugidda amniga caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb diyaargarowga sugidda amniga shirka dib u heshiisiinta galmudug amniga garoonka diyaaradaha dhuusamareeb iyo dardargelinta qorshaha xoreynta deegaanada galmudug ee argagixisadu kaga sugan yihiin ay ku dhibaataynayaan shacabkeena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa faray dhammaan hay-adaha ammaanka ee gacanta ku haya sugidda amniga caasimada galmudug in sida ugu habboon ay uga soo baxaan mas-uuliyadda weyn ee loo dhiibay si ay guul ugu dhammaato qorshaha lagu dhisayo hay-adaha dowlad goboleedka galmudug oo loo dhan yahay
kulligiin ama boolis ahaw ama nabad sugid ahaw ama milatari ahaw waxaad rabtaa inaad dalkaada difaacdo idinka dowlad goboleedka aada dadkiisa matalayseen ciidanna u ahaadeen ayaa meelo badanoo ka mid a cadow haysta oo macnaheedu waxay tahay wiilasha iyo gabdhaha meelahaas ku koraaya mustaqbalkooda inuu mustaqbal fiican oo iftiimaayo noqdo idinkaa ka mas-uula saacad idinkama lumi karta marka ma iskhilaafi kartaan dulqaad la'aan ma ahaan kartaan dantiinna keliya kama fikiri kartaan go-aanka aad gaartaan wuxuu saamaynayaa dad walaalihiina waxaan ku faraxsanahay caawa inaan isu nimid shirkan idinkala soo qayb galay waxaan rabnaa dowladda federaalkuna inay maamulkan ka barato wax walba ay ka baran karto maamulkuna uu ka barto dowladda federaalka waxaan rabnaa inaan usii dhammaystirno qorshe dowladda laga dhisi goboleedka halkan laga dhisi doono si marka loo aasa dhidibada aanay kow uga bilaabin balse aan u hayno qorshihii amniga magaalada gobolka degmooyinka tuulooyinka qorshihii dib u xoreynta iyo daryeelka ciidanka inaan shaqadeeda dejinno waa muhiim tan labaad waxaa ku guulaysateen ama dowladdiina federaalka iyo dowlad maamulka galmudug ay ku guulaysteen in la midoobo laisu yimaado la wada shaqeeyo dadka loo adeego dadka si aan u kasbanno marka waa inaan leenaha waxaan ku kasbanno waxa ugu fiican oo marka aan samayn karno maadaama aad ciidan tihiin waxay tahay inaan dhulka dib u xoreyno sida ugu dhex saabay haddii awal la kala maqnaa oo cudurdaarku ahaa in la kala maqnaa cudurdaarkaas isaga ahaa wuu soo afjarmay waa la isu yimid ciidanku waxay shacabka uga duwan yihiin waa nidaamka iyo kala dambaynta amniga dowlad goboleedka xasiloonida horumarka dib u xoreynta ka ilaalinta cadow gudo iyo mid dabadeed idinkaa ka mas-uula ilaahay idinla garab galo shaqadiinna si ay ugu guulaystaan waajibaadka culus ee saaran ayuu ra-isul wasaare khayre kula dardaarmay inay ilaaliyaan wadajirkooda si sare loogu qaado kalsoonida bulshada ay ku qabaan hay-adaha ammaanka ciidamadiinna halkan jooga kulligiin waxaad tihiin ciidamada federaalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku soo celiyo mar labaad ma kala lahidina ciidamo hore iyo ciidamo dambe kulligiin hadda waxaad tihiin ciidamada federaalka soomaaliyeed oo isgarab fadhiya iska garab dagaalamaya is ilaalinaya shaaha iyo biyaha kala qaybsanaya iska fiirinaya cadowga idinkoo isla jira nafta isi siinayo marka horta waa inaan aqbalnaa inaad tihiin ciidan soomaaliyeed kulligiin midda labaad idinkoo hadda isu yimid marka aan fiirino shaqadan hortaal baaxadda ay leedahay waxay tusaale ka tahay sida aadan u kala maarmina innakoo isu nimid oo ciidankeenni mid uu noqday ayaa haddana baahida shaqo oo horteenna taalla baaxadda ay la eg tahay marka aan fiirino ayaa waxaa muuqanaysa saacado badan iyo maalmo badan iyo habeeno badan inay khasab tahay inaan soo jeedno si aan uga adkaanno kuwa raba inay dhibaateeyaan gobolka haddii marka shaki uu nooga jiray muhiimadda midnimada ay leedahay shirkaanaa daliilu ah
hay-adaha ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmiga ula wareegay sugidda amniga caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb oo martigelinaysa shirka dib u heshiisiinta ka oo qayb ka ah qorshaha lagu dhisayo galmudug dhammaystiran oo loo dhan yahay nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada dhuusamareeb
waa mahadsantaa nasro wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliyana waxa uu faahfaahin ka bixiyey ammaanka magaalada dhuusamareeb xilli magaaladaasi ay isku diyaarinayso shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashada la filayo inay ka dhacdo galmudug taas oo lagu soo dooranayo golaha baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale madaxda sare ee maamulkaasi galmudug wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ammaanka magaalada dhuusamareeb oo dhan haatan ay la wareegeen ciidanka dowladda ammaankana uu yahay mid la ysku haleyn karo
waxaa maanta farxadee inaan halkan joogno federaal ahaan oo sidoo kalena inta aan joogno wafdigu hogaaminaya muddo ku dhow ra-iisul wasaaraha muddo ku dhow afartan maalmood halkan waxaan u fadhinay hal arin oo keliya in maamul midaysan ay dhisato dowlad goboleedka galmudug Een, sidoo kale in ciidamada kala gedisan ay ahlu suno ama maamulka galmudug ay nahayeen in reer federaal laga dhigo saa ula socotaan ciidamada qeybahooda kala duwan waa laisku dhafay integrationka waa dhacay Een, sidoo kale mushaaraadkooda xuquuqda waa la sii bishay aan hadda soo dhaafnay Een, marka waxaan caddeynaynaa ka federaal ahaan in maanta laga bilaabo labada agoosto een, sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka ee si guud ciidanka federaalka qeybahooda kala gedisan ay mas-uul ugu yihiin amniga galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan gaarsiinaa fariintan ah iyo bulshada ku nool reer galmudug inay halkaan imaan karaan in amnigana haddii ahaan lahayd garoonka laga soo dego diyaaradaha meelaha laga soo galo checkpointska iyo magaalada iyo goobaha ka dhacaya shirarka oo dhan iyo guud ahaan magaalada waxaa mas-uul ka ah ciidamada federaalka qeybahooda kala gedisan Een, marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay waxaan maqalada cabasho ka keenay marka waxaan gaarsiinaa fariintaas ah inaan diyaar u nahay inaan la wareegnay in sidoo kale ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka soomaaliyeed Een, aadaan ugu faraxsanahay waxaan arintaas ka dambeeyey xukuumadda federaalka uu hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxa xukuumadda sheekh maxamed shaakir way mahadsan yihiin maantan waxaa farxad igelinayso inaan diyaar u nahay galmudug amnigeeda in gacanta lagu qabto magaalada dhuusamareeb
wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ducale ayuu kaasi ahaa tababar ku saabsan isdhexgalka booliiska iyo bulshada iyo sidoo kale ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa magaalada jowhar uga furmay qaar ka mid ah askarta ciidanka booliiska ee maamulka hirshabeelle waryahayaga abuukar maxamed bacale ayaa warkan jowhar ka soo diray
ciidamadani booliska ee siminaarka uga furmay dugsiga tababarka booliska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay ka yimaadeen dhammaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna tiradoodu gaaraysaa ku dhowaad boqol siminaarkani ayaa si wadajira waxaa u soo abaabulay wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ciidamada booliska amisom ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle siminaarkani ayaa waxaa furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle ugu horeyntii ayaa muhiimadda siminaarkani booliska iyo bulshada uu leeyahy waxaa ka warbixiyey genaraal kenneth kukomba oo ah isku duwaha ciidamada booliska qaybta dowlad goboleedka hirshabeelle
mudane wasiir haddii bulshada iyo booliiska ay wada shaqayn ka dhexayso waxaa la helayaa nabadgelyo caalamka intiisi kaloo dhanba waa wada shaqeeyaan bulshada iyo booliiska waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabeelle geele isxaaq warsame wuxuuna halkaasi kula dardaarmay ciidamada tababarku u socdo in ay ka faa'iidaystaan waxaan idinka codsanayaa inaad tababarkii maanta lala furay inaad si fiican u barataan wanaagga wixii laydin barana aad aad barataan wixii macallimiintu idiin sheegaan dhegiina aad kala furtaan dadka shacabkaana aad wixii aad inta ka barataan maga- dadka shacabkaana ku noqdo isdhexgalka booliiskana bu- iyo b- booliisiinta bulshada iyo isdhexgalkana si wanaagsan siminaarkaas aad uu idin anfacaya si wanaagsan aad u qaadataan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidamada amisom saraakiisha amisom oo naga oo naga tababarkaa naga gacan siiyey iyo darbixiyaasha oo ayaguna aada noo takuleeyay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol tababarkuna waa noo furan yahay tababarku laga bilaabo maanta waa furan yahay tababarka ilaa wiigana waa furnaanayaa mas-uuliyiintani ugu dambeyntii waxay soo booqdeen ciidamaha laba boqol tiradoo gaarayso oo tababar uga socda dugsiga tababarka booliska dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo ciidamadu halkaasi ay ku soo bandhigeen qeybo ka mida tababarka ay qaateen abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowar waa mahadsantaha abuukar iyadoo maanta lagu wado in aas qaran magaalada muqdisho loogu sameeyo allah u naxariistay duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar saacadaha soo socdana lagu wada in meydkiisa laga soo dejiyo muqdisho ayaa dadweynaha dalka jabuuti iyo weliba dadweyne badan oo ku nool caalamka waxay ka taasiyeen geeridiisa mikael rashiid barre ayaa shacabka jabuuti la kulmay warbixintan ayuuna inooga soo diyaariyey qeybaha kala duwan ee shacbiga ku nool dalkan jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa ay si weyn ugu tacsiyadayeen geeridii ku timida gudoomiyihii gobolka banaadir islamarkaana ahaa duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow allah u naxariistee aniga oo reer jabuutiya halkan waxaan ka tacsadaynayaa cabdiraxmaan cumar cismaan oo magaciisa loo yaqaano yiriisow ninkaas oo dhibaato weyni ku gaadhay magaalada muqdisho isaga iyo kuwii asaagiisa ahaa iyo kuwii maad aragtay guddoomiyayaashiisii sidiisoo kale ahaa shirkii ay halkaa ku qabanayeen ay dhibaata uga timiday halkaa ay kuwii hortii dhinteen isaguna uu ku gooriyooday magaalada qadar dooxa allaha naxariista janna horta awalmara siiyo ilaahay ha u naxariisto isaga iyo kuwii kaleba jannatal farduusaha allaha geeyo eheladiisii iyo dadweynaha soomaaliyeedna ilaahay naxariista janno ilaahay ha ka wada gargaaro oo samriya iibaan ha ka siiya ehelkiisii iyo dadweynaha soomaaliyeedba kuwii dhibaatadaa geystay ee gacantaa u geystayna ilaahay waxaan baryaynaa inuu ilaahay biiciyo oo dhagaxa iyo geedka iyo adduunka wixii arkiba ay qabtaan oo ay sheegaan gacantaa gar daran ee guddoomiyaha dhibaato u geysatay ano walaalahay waxaan hadal iniigu soo xidhaya walaalahayga soomaaliyeedow shicibka soomaaliyeedow oo nigu soo goobaabinayaa tuu kula yaala looma taag helo dhibta jirta ee shicibka laynaysa dadka laynaysi waa tuuginala yaala annakoo maanta ka xun maayirkii gacan ku dhiiglayaasha gordarrada ku dileen geeridiisii aan maqalnay allaha u naxariiso naxariistii janna ilaahay ha siiyo gacan baa dishay ee gacan gardarree annagoo jabuuti joogno cibka jabuutiya oo ka xumaana dhimashadiisa maayirka nabadgelya korkiisa ahaato aakhirada iyo ifkaba faras buu ka dhigan gacan ku dhiiglayaashaa soomaali dhammeeye ilaahay aa naga qabta isna allah u naxariisto laakiin taladu waxay ka dhimatay waa shicibka shicibka oo gosha ku haysta gacan ku dhiiglayaasha gacan ku dhiiglahay godkuu ku jiraba inay dadka u tilmaamaan ooy ogaadeen halkay wax ku qabanayaan iyo halkay ka baxayaanba waa inay ogaadaan shicibka reer xamar iyagaa dadka dilaya shabaab ma dilaysa iyagaa dilaya oo qarsanaya laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay dhagaxii ay ag maraan iyo aqalkii ay ku dhuumanayaanba inuu sheego iyaan ilaahay ka baryaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah zakariya xuseen cabdo gudoomiyihii gobolkii banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso allaha u naxariisto ummadda soomaaliyeed samir iyo imaan allaha ka siiyo idilkeenbo waxaan aad iyo aad ugu sii tacsiyeynayaa walaalahay meesha ku wada gooriyooday sida cabdikariin axmed xasan maxamuud shuuriye iyo cabdifataax dhammaan guddoomiyaasha degmada wixii ilaahay meeshaas dhaawac iyo wax u gaarsiiya allaha caafiyo inta dhimatana allah u naxariisto dadka qaarkii ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay wax weyn ka qabata ammaanka iyagoo sidoo kalena ugu baaqay shacbiga soomaaliyeed inay feejignaadaan lana shaqeeyaan dowladdooda islamarkaana ay soo sheegaan wax walba oo ku aadan ammaan darro oo ay dareemaan waxaa sidoo kale looga duceeyey guddoomiyaha dhammaan masaajidada kala duwan ee ku yaalla caasimadda dalkani jamhuuriyadda jabuuti markii dhambaalku uu soo gaaray dalkani jamhuuriyadda jabuuti ku aadan geerida guddoomiyaha mikaahiil cabdirashiid bare radio muqdisho jabuuti
halkuu warkaasan kaga imaanaya dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa dib ula laabtay musharaxii oo doonayay in loo ansixiyo jagada agaasimaha sirdoonka qaranka dalkaasi mareykanka john radcliffe kadib markii lagu dhaliilay in ninkaas uusan u qalmin xilkaas trump ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray inuu u sheegay master john in hanaanka ansixinta ay noqon doonto mid adag sidaa darteedna loo baahan yahay inuu iska joogo maadaama ay warbaahintu si xun uga hadashay ninkaas ka tirsanaa koongareeska dalka mareykanka sidoo kale laga soo doorto gobolka texas ninka loo magacaabi rabay sirdoonka dalka mareykanka ayaa madaxweynuha waxa uu u sheegay isaguna dhankiisa in uusan dooneynin in jagada uu qaba lahaa ay noqoto mid siyaasadeysan oo ay ku loolamaan xisbiyada dalka mareykanka dadka dhaliila master ractive ayaa waxa ay ku eedeeyeen in uu ka been sheegay aqoontiisa ku aadan arrimaha sirdoonka mar uu wariyaasha kula hadlayey dibadda aqalka cad ee mareykanka ayaa madaxweynaha dalka mareykanka donald trump waxa uu sheegay in warbaahinta ay laftirkeedu qayb ka tahay hanaanka hubinta ee dalka mareykanka waxauna yiri warbaahinta waxay qabataa shaqooyin wanaagsan agaasimaha qaranka ee sirdoonka dalka maraykanka ayaa waxaa magacaaba madaxweynaha maraykanka ha yeeshee waxaa ansixiya golaha sanadka ee dalka maraykanka warkaba dhegeystayaal inkaga imaanay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa
waad mahadsantahay maxamed kaafi imankana dib aa idinkugu celi aayadaha qur-aanka kariimka qolkii eebo